إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dilal toose iyo qaraxyo ayaa shalay iyo xalay waxay ka dhaceen magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid endhergarka soomaaliyeed iyo bulshada soomaalida u jeediyey dardaaran muhiim ah wasiiro ka tirsan maamulka puntland ayaa laga helay cudurka korona soomaalida ku dhaqan xaafadda isdhii ee magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ka cabanaya bandow dowladda dalkaasi ay ku soo rogtay intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن wasiiro ka tirsan maamulka puntland ayaa waxaa laga helay cudurka korona wasiirka caafimaadka ee maamulka puntland ayaa sheegay in dad ay ku jiraan laba wasiir oo maamulka puntland ka mid ah ay ka heleen cudurka korona waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa oo la wadaagaynaa bulshada reer puntland xaaladii ugu dambeysay ee covid puntland maanta oo taariikhdu ay tahay taarikhda aan kor ku xusay waxaa la baadhay laba iyo labaatan xaaladood laba iyo labaatanka xaaladood waxaa positive noqday sideed ka mid ah laba iyo labaatankaas xaaladood sideedda positiveka noqday kulligood waa rag wax dhadigay kuma jiraan da'dooduna waxay u dhexaysaa shan iyo labaatan ilaa lixdan iyo lix dadkaasi meelaha ay ka kala yimaadeen sideedda qof ahi waa sidan afar qof waxay ka timi ama joogta hadda ku sugan tahay gobolka karkaar gaar ahaan magaalada qardho laba ka mid ihina gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo labada kalena waxay ku sugan yihiin gobolka nugaal gaar ahaan magaalada garowge dadka bosatifka noqday ee sideedda qof ah waxaa ku jira laba xubnood oo ka mida golaha wasiirada ee dowladda puntland labada xubnood xaaladoodu aad bay u fiican tahay inkastoo ay positive yihiin waxayna gelayaan self isolation haddii lahaydmo waxaa kale oo nasiib darro maanta ku geeriyooday magaalada garoowe gaar ahaan xarunta isolation centerka ee garoowe hal qof oo ka mid ahaa dadkii positiveka ahaa ee xanuunsanayey ayaa halkaa maanta ku geeriyooday kaasi taasi waxay ka dhigaysaa dadka guud ee puntland positiveka noqday konton iyo sagaal qof dhimashadana waxay ka dhigaysaa laba qof ilaa hadda taasi waxay ina tusaysaa runtii in in kasta oo capacitiga baadhitaankeennu aanu weli gaadhin heerkii loogu talagalay haddana markaynu sii baadhnaba aynu ogaanayno xaaladda dhabta ah ee ka jirta waddanka taasoo ah xanuunku runtii inuu aad iyo aad ugu baahsan yahay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi danne iyo xubnaha kale ee wasiirada iyo baarlamaanka puntland ayaa waxay ka cabsi qabaan in cudurka uu ku sii faafo oo gebigoodba uu ku dhaco cudurka korona oo caalamka faraba'an ku haya ayaa magaalada muqdisho iyo meelo kale ka jira waxaana xusid mudan in xubno ka tirsan dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada qaarkood ay horay ugu dhinteen qaar ka mid a dhergaradka soomaaliyeed ayaa bulshada soomaalida u jeediyey dardaaran muhiim ah iyagoo ka qaybgelaya barnaamijka diiradda jimcaha ee ka baxay idaacadan islaamiga ah ee alfurqaan ayay sheegeen in ummadda soomaaliyed ay la gudboon tahay in diinta islaamka ay ku dhagaan nabadoon ismaaciil haaruun ayaa waxa uu sheegayaa in ay tahay in dadku ay towxiidka difaacdaan ummadda soomaaliyeed ee islaamka waxa uu danta aan ku soo gebagabaynaya waxa uu dantii waxa weeyaan inay qaataan oo ay ku dhaqmaan oo ay tadbiiqiyaan kelmadda laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah iyaga oo ka run sheegaya waa inay difaacaan oo ay ka difaacaan horarka iyo waraabaha kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga intaa haddii ay sameeyaan ma'malkoodu khayr buu noqon deganaanshahooduna khayr buu noqon rabitaankooduna sh- khayr buu noqon meel fiican oo ilaahay ugu talagala bayna marayaan haddiise sida ay maanta ku sugan yihiin ay ku ahaadaan oyna ilaahay u toobad keenin xumaanta ay ku jiraanna ayna ka bixin dee meel xunun bay u dambayn doonaan sidoo kale waxaa tala taala mid a soo jeediyey nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ah dheergaradka soomaaliyeed dadka soomaalida ah oo muslimiinta ah waxaan u dardaarmahayaa wixii ay walaalahay u dardaarmeen horeyna aan ugu dardaarmi jirnay wactasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay xarigiisa qabso dadya wahana kala tegina oo samra cadowga ilaahayna la samirtama oo waa daciife waxaad yeeshaan yuusan idin argagax gelinin geesinimo qaata oo mujaahidiinta safkooda buuxiya oo garab siiya oo diinkiinna iyo sharafkiinna iyo cirdigiinna ilaashada qaatiluu fii sabiililaahi aw idfacuu waxaan leeyahay ilaahay jidkiisa ku dagaalama haddaadna ilaahay jidkiisa ku dagaalamayn dalkiinna iyo deegaamadiinna iyo guryihiinna ilaashada oo iska difaaca cadowga oo iska dulkiciya cadowga horarka ah saasaan ummadda ula dardaa nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag ayaa waxa uu sheegay in dadka soomaaliyeed diintooda islaamka lagu soo duulay wuxuu tusaale u soo qaatay in xilligii midowgii maxaakiimta ee laba kun iyo lixdii oo dadka soomaaliyeed dhibaato lix iyo toban sano jirsatay ay kasii baxayeen shisheeye caddaan iyo madowba leh uu duulaan soo qaaday taasina ay caddayn u tahay in aan ummadda nabad iyo horumar toona loo rabin horta ummadda soomaaliyeed waxaan ogeysiinhayaa taariikh ay soo mareen oo goobjoog u ahaadeen ayaan xasuusinhayaa ee, dowladdii dhexe markay burburtay soomaali waa islaysay ninba ninkuu ka xoog roon yuhuu dilay ninba ninkuu ka xoog roon yuhuu dhacay maar waxa waa ogeydeen soomaaliyay dhibaatadii soomaali isku geysata iyo dhicii iyo boobkii iyo mooryaantii markii dowladdii dhexo soomaaliya meesha ka baxday nimankan haddale nabad ilaalin baan nahay oo gaaladahoo qaramada madoobay isku magacaabay way joogeen hogaamiye kooxeed yaa haddee laykoorinaya dilaacay sunnadu qofkay ka muuqataa la dhoofin jiro waad og tihiin dad bay inta qaadaanoo gaalada markay u geeyaan waxay odhan jireen may kuwaani kuwaan rabna maahan markaasay meeshooda ku layn jireen dhibtii aad ogeydeen gaalo nabad ilaalin ma keenin ciidan ma keenin maaragtay soomaali wax ma kala odhan markii maaragtay ee, ee, midowgii maxaakiimta u abuurmay oo niman culummo ahoo soomaalihii isxilqaameen oo maxkamada la sameeyey oo nabadgelya dhacday oo dadkii kala nabadgalay oo hogaamiye kooxeedyadii la cayrshay oo mooryaantii la laayey ayay waxay keeneen meel walba ciidan dayaarada iyo dabaabada ka keeneen oo yidhaaheen haddii lagu ron yahay nabad ilaalin baana maxay markaa ka hor nabadda u ilaalin waadeen war yaan la idin dangin oo taariikhda haddii aad soo marteen ha iloobinina taariikhda waa la xasuustaa marka hadday nabad ka shaqaynhayaan maxay u keeni waadeen waxay ciidan soo dhoobeen iyo dabaabado sidii bay idinla rabaan maaragtay ilaahiin ka baqa ee kitaabka alla qabsada wactasimu bixablilaahi jamiican walaa tafaraquu ayadaad ku nabadgelaysaana gaaladana la dirira oo iska dhacsha xal idiinma wade diintay ku soo duushay cirdiga naftay ku soo duushay dhaqaalahay ku soo duushay maaragtay wax asxaana maaragtay nooma hayaan inaan gaal hadda qof muslima asxaan u galahayn ilaahay baa sheegay marka sidaasaan leedahay iska dhiciya gaalada dalka soomaaliya waxaa ka jira dowlad federaal iyo maamulo badan kuwaas oo shisheeyuhu dhisay islamarkaasina shisheeyaha ka barbar dagaalamaya waxaana dhinacyadaas oo dhan oo isbahaysanaya dagaal kula jirta xarakada shabaabul mujaahidiin oo meelo ka mid a dalka ku xukunta shareecada islaamka dilal toos ah iyo qaraxyo ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya weeraradan oo isugu jiray qaraxyo iyo kuwo gaar ah ayaa waxay ka kala dhaceen magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose haddaan ku horreyno magaalada muqdisho waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen laba howlgal oo kale ahaa qarax iyo mid gaar ah oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda xoosh ee magaalada muqdisho waxaana lala beegsaday gaari nuuciisu ahaa ruuneed oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka waxaa lagu soo warramayaa in qaraxan uu geystay khasaare kala duwan walow aan la shaacin inta uu gaarsiisan yahay isla muqdisho waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgal gaar ah ku dileen askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dilkan ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay agagaarka xarunta asluubta ee magaalada muqdisho askarigan la dilay ayaa waxaa laga furtay qori uu ku hubaysnaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo goobta soo gaaray dilka kadib ayaa qaatay meedka askariga la dilay iyagoona halkaasi baaritaano ka sameeyey hase yeeshee aan ka soo bixin wax natiijo ah degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyana waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen howlgal qorshaysan oo ay ku beegsadeen guddoomiyihii ciyaaraha ee maamulka degmadaasi guddoomiyaha la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdiweli colaad qanyare kaasoo ku magac dheeraa gaatamow dhanka kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay qarax culus la beegsaday gaari nuuciisu ah booyada oo shidaal u geysay ciidanka bangaraafta ee u shaqeeya maraykanka qaraxan oo ka dhacay deegaanka warmaxan ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu burburiyey gebi ahaanba booyadii iyadoona uu ku dhintay askarigii kaxaynayey weeraradan ayaa imaanaya iyadoo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kordhiyeen howlgalladooda ka dhanka ah dowladda federaalka iyo askarta shisheeyaha tan iyo markii la guda galay bisha barakaysan ee ramadaan soomaalida ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ka cabanaya bandow dowladda dalkaasi ay kusoo rogtay maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya soomaalida ku dhaqan xaafadda islii ee dalka kenya ayaa ka cabanaya in suuqa ugu weyn ay xaafaddaasi ku leeyihiin ay dowladda kenya xirtay iyadoo sheegaysa inay ka hortegayso cudurka coronavirus waxay kenya ganacsatada soomaaliyeed ku amartay inaysan furi karin goobaha ganacsiga taas oo keentay xiisad kacsanaan ah ayagoo waddooyinka iskugu soo baxay dadka ku nool xaafadda islii iyagoo ka cadhaysan tallaabadan ayay ku eedeeyeen dowladda kenya inay faquuqayso ganacsatada soomaaliyeed islamarkaa aaneen la qabin dhibaatada dadka kenyaatiga ah waxay soo hadal qaadeen in suuqyada kale ee magaalada nairobi aysan xirnayn waxaana dadka cabanaya ka mid ah hooyo carruur nuujinaysa oo loo diiday in ay aado gurigeeda magacayga waxaa la dhaha cabdinuur cali dadka dislii degan aan ka mid ahay soomaalida oo ka ganacsato arrintan waxaan u arkaa maaragtay ra'yigayga markaan cabiro arrin oo fuquuqaan u arkaa arrin saxa ma ahan maxaa yeeley kenyada kale lama qabto dadka la baaray ee laga helay cuduradana badanaa inta badan ra'iislii ma ahan dad bannaanka ka imaada waaye haddana shalayt waa loo ogolaaday inay guryahooda ku noqdaan dadka cunaqabataynta la saaray waa un ra'iislii haddana ku leh guryaha ku xirma dad maalintii boqol shilin ku noolaa jira boqolkii shilin hadday soo waayaan aan noolaan karin dowladda balaan uma hayso intay korona dili lahayd inay iyadu dishay rabtaa dowladda arrintaa way ku qaldan tahay inay aad uga fiirsato oo nala faquuqin kenyada kale nalaga reebin haddii nairobi nala qabi lahayd maanta waxba ma dareemi lahayn laakiin haddii nairobi nala qabin oo islii keligeed faquuq la saaray way ka duwan tahay kuma fiicno maxaa ka hadashaan dhibaatada soomaali lagu hayo maxaa ku dhahay culammada soomaaliyeed maxaa afka idin xidhay maxaa la hadli laadihiin maxaa ducufo idinka dhigay hadla oo dhibaatada masaajidii waa xidhantaa meel walba waa xidhantaa dowladda amarkeedu waa la qaata saasoo ay tahay haddana dhibaato kale noo keenta wan ayaan qabnaa waan soomannahay dad islaam oo sooman baa nahay in nala dhibaateeya waa khalad waxaan ka codsanaynaa dowladda kenya inay naga qaado takaatada iyo dhibaatada ay nagu hayso
wallaahi haddaan kaaga warramo xanibaadan iyo dhibkan meesha nagu haysta waa wax aad loola yaabo waana wax bila'aadannimada iyo ruux caqligiisu shaqaynaya uusan muxuu ahaayey wax aad loo dhibsada ay tahay anugu hooyo waxaanahay ilmo yar haysata ciyaalkayga iyo anigu waan kala xayiranahay shalay casarkii baan ka soo tegey sawtii baan deganahay islii baan wax u soo raadsada oon dan ka soo yeeshay waa lagu dhawaaqay arrintii markii lagu dhawaaqay xayiraadda ahayd yaan idhi inaan gaadhi qaato oon baxo gaadhigii meel dhex markuu marayo suu jaam ugu jiray wiigu yidhi kuma kaxaynayo dib buu islii igu soo celiyey haddana meesha aan taaganahay waa la ii diidan yahay ilmahaygii iyo carruurtaydii xalay waannu kala muxuu ahaayey aanu kala xayirannahay ilmo yaroo inuugayaa jiray oo lix bilood jira sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha ganacsatada xaafadda islii isagoona sheegay in dadka ay aad uga caraysan yihiin loona baahan yahay in xayiraad laga dulqaado
saa arkaysaan xaafadda islii way kacsan tahay dadka way kacsan yihiin maxaa yeelay arrimaha lagu soo rogaad islii arrin wanaagsan ma aha shalatoo waxaa la sheegay inay tahay cessation of movement in laga bixi karin oon la soo geli karin laakiin hadda waxay u eg tahay inay tahay total lockdown arrin oo saxsan ma aha waxaa laga yaaba islii waa goob ganacsi dadka imaadeen meelo kale ayaa imaada ka shaqaysta xamaalinaa joogaan dad shaqaala joogaan dadka la baaray kulli islii ma ahaba marka hadda maanta hadday tagaan gikombe oo kale oo kan qof ay dad baaran ilaa ay kun qof ay heleen oo bositive ah marka arrintan arrin oo xaq ma aha arrin cadaalad ma aha mana saxsan soomaalida maalgashata dalal shisheeye sida waddanka kenya ayaa la kulma cadaadis la saaro ganacsigooda iyagoona laga qaado canshuuro fara badan waxayna aqoon-yahaanada iyo waxgaradka soomaaliyeed ugu baaqayaan ganacsatada soomaalida inay maalgashadaan waddankooda aynu jirin cid ku haysata islamarkaana uu ka khayraad badan yahay dalal badan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan iminka waa inaga intaa